أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ayaannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay xoogga ku haysato iyo faahfaahinnadii ugu dambeeyey ee khasaaraha weerarkaas barnaamijka ayaan idinkugu haynaa culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ah oo bilaabay in dadka muslimiinta ah ay ugu bishaareeyaan dhirbaaxadii ku dhacday maleeshiyaadkii duulaanka ashaalladirnimo ku soo qaaday deegaanno ka tirsan wilaayada jubbada dhexe dab xooggan oo saaka ka kacay guri ku yaalla magaalada hargeysa oo sabab u noqday geerida shan ruux oo isku qoys ah oo gurigaasi degganaa xilli dabka noocani oo kale ah uu si guud ugu soo badanayo guud ahaan magaalooyinka dalka oo dhan wilaayadii islaamiga ah ee baay oo xarigga ka jartay mu'asaso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa oo ay ka hirgelisay deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiyiinta kooxda riddada soomaaliya oo qof shacab ah si bareer ah rasaas ula dhacay degmada waaberi ee magaalada muqdisho iyo ehelada qofka la dilay oo warbaahinta la hadlay qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan iyo wixii nagu soo kordhaba barnaamijka faafareebka wararka inta uu socdo ayaad ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay xoogga ku haysato iyo wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha ka dhashay weerarkaasi qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya laba askari oo kenyaan ah ayaa weerarka lagu dilay shan kale oo isla kufaarta kenya ahna waa lagu dhaawacay xerada uu weerarku ka dhacayna burbur xoogan ayaa gaaray sidoo kale waxay mujaahidiintu maanta weerar kamiin ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka nambar lixdan dhimashadu waa laba murtad oo uu ku jiro sarkaal taliya unug ah oo lagu magacaabi jiray maxamed jilicow dhaawacu waa saddex murtad sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere kaasi oo lala egtay guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray siyaad dhiig laawe waxaana ku dhaawacmay askari kale oo lagu magacaabo deeqow waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo fulisay xukun qisaas ah maxkamadda sare ee dowladda islaamiga ah ee kaabuul ayaa fulisay xukun qisaas ah kaasi oo lagu fuliyey qof horay si gardarro ah u dilay laba ruux oo muslimiin ah bayaan dheer oo ku qarnaa luuqadda carabiga laguna baahiyey barta rasmiga ah ee wasaaradda garsoorka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu shaaciyey in xukunkan sharciga ah loo cuskaday kitaabka allah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa askari ka tirsan maleeshiyada gurgurte oo qof shacaba ku dilay muqdisho dilaalka bareerka ah ee ay ku kacayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ka dhacaya magaalada muqdisho waxay noqdeen kuwo joogto ah maalmo ka hor gudaha magaalada caasimadda waxaa ka dhacay fal dil ah oo askari murtad ah uu kula kacay wiil dhallinyaro ah dilkan oo si gaar ah uga dhacay degmada waaberi ayuu askari murtad ah u geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed abuukar askariga ayaa la soo horreeyey in uu si bareer ah u dilay wiilkaasi ehelada wiilka oo warbaahinta la hadlayay waxay sheegeen in wiilkooda oo si isla weyni ku jirto u dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo saddex cisho ayay sheegeen in ay meydkiisa tallaagad ku hayeen markii cid cabashadooda dhagaysata ay waayeenna ay aasteen dhacdooyinka dilaalka ah ee ay ku kacayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa si joogto ah uga dhaca muqdisho waxayna badanaa maleeshiyadaasi dadka rayidka ah u dilaan lacago baad ah halka kuwo kalena ay sabab la-aan u dilaan dadka shacabka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shan qof oo isku qoys ah oo ku geeriyooday dab ka kacay guri ay deganaayeen wararka ka imaanaya gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in khasaare baaxad leh uu ka dhashay dab waaberigii saaka ka kacay guri ku yaal mid ka mid ah xaafadaha magaalada hargeysa dabkan oo la sheegay in uu ahaa mid aad u xoogan ayaa gallaaftay nolosha ugu yaraan shan qof oo isku qoys ah kuwaasoo la xaqiijiyey in dhammaantood ay geeriyoodeen allaha subxaanahu watacaala ha u naxariistee shanta ruux ayaa kala ahaa hooyo walaasheed iyo saddex caruur ah oo hooyadu dhashay kuwaas oo ahaa hablo yaryar oo da-doodu u dhexaysay shan jir ilaa laba iyo toban sano jir waxaa isna gebi ahaanba basbeelay hoygii dabku qabsaday ee qoyskani deganaayeen kaasi oo ku yaal xaafadda boqol iyo kontonka ee waqooyiga magaalada hargeysa dhacdadan argagaxa badan ayaa ku soo aadaysaa xilli magaalada hargeysa muddooyinkan dambe ay ku soo bateen gubashada guryaha iyo goobaha ganacsiga oo marar badan khasaare culus ay ka dhasheen xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sheekh maxamed ballih oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib ugu bishaareeyey dharbaaxadii ku dhacday maleeshiyaadkii ashahadla dirarka ahaa ee habeen ka hor duulaanka kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayadaasi sheekha ayaa dhanka kale dadka muslimiinta ah ku dhiirageliyey iska celinta cid kasta oo duulaan kusoo qaada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan rabaa wax yar iskudaygii gaalada wax yar inaan baraarujiyo ee xalay gaaladu ay isku dayeen ee ay doonayeen inay muslimiinta hurdada kaga carqaladeeyaan oo ciyaalka yaryarkaayoo ay toosiyaan oo waayeelada iyagu seexday hurdada u qoonsadaan waxaa kaloo u dheeraada inay yidhaahaan shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay doonayaan inay macnaha markaas carqaladeeyaan una suurtoobi mayso marka horena shareecada ilaahay baa qadaray in hadda laysku dhaqana allaa qadaray ilaahay baa ku mahadsan summa rag baa dhiiggooda u bixiyey gaalada isku daygooda inay macnaha soo dheelmadaan iyo inay wax tuurtuuraan iyo wax la mid a waxbay isku dayayaan ay ku khasaarayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waradda allaahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayra alla subxaanahu wa tacaala bal siduu noola hadlayo u fiirso kalaamkiisa ilaahay caradoodii baan ku celinayby waa ku radinay caradoodii ayagoon wax wanaaga gaarin ayagoon dhul qabsan hadday wax tuuraan asi ay wax qof ku dhinto waa shahiid weeyaan haddii wax tuuraan oo qof ku dhaawacmo waa dhaawac bal gaalo way yimaadeen hurdaday ciyaal ka salaliyeen waana ay laabteen maxaa la kulmay bishaarada warkeeda ma haysaan bishaarada bishaarada weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo hoyiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ilaahay la maagay jidkii baa loo galay alaabadii baa loo rakibtay qiyaado niman ah oo ayaga watay baa ku tegey intaasaa kaga dhimatay barwaaqaa ka dhacday walaalayaal waxa ay la ordayeen waa inay baktigooda keenaan ma ahayn inay macnaha raayada iyo shareecada islaamka ay dumiyaan waxay ahayd baktigooda iyo macnaha inay keenaan waxay ahayd khayrdarrada iyo waxay samaynayaan macnaha iyo belowga iyo cabaadka inta ay la ordayeen intaasay ahayd haba yaraatee wax kale ma jirin aan ogaano marka gaaladaani ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay inaysan wanaag nala rabin laa ya'luunakum khabaala fasaan idinkala gaabin mayaan wadduu maa canidtum waxaad ku dhibtoonaysaan ayay jecel yihiin qad badat albagdaa'u min afwaahihim caradaa afkooda ka daahiraysa wamaa tukfii suduuruhum akbar laabaha miday ku hayaan oo islaamka ay u hayaan baa ka weyn ilaahay siduu noola hadlay dad kale maanta gaalaan rabnaa waxa weye doorashaanu gelaynaa xamar imaaraad baan u yeeranaynaa yahuuddaa baan rabnaa dadka odhanaya allihii yahuud abuuray iyo imaaraad iyo gaalo ayaa sidaa u tilmaamaya xumaantooda maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum ma jecla ma doonayaan ma rabaan intaa in leega wanaaga inaad heshaan ciyaalka yaryarka ee hurdada laga kiciyo waa yeelada isbiruu wasaabiruu awlaadda haweenka waxaan leenahay waxa gaalada meeshaan keenay waa wiilashiinnii waaweynaayoo dhuunta u galay weeyaan ilaahay baa noo sheegay naftu meel ay macnaha ay alle ogyahay ku go'aysaa walan yu'akhira allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa xasbuna allaahu wada wa nicma alwakiil balaaya ma gaarayso ninkii gabayay muxuu yidhi nooluhu geerida u siman nooluhu geerida u siman nafaan mawdkeedu gelin ma jiro ruuxu gooyin karaa adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii la dhintona waa shahiid nasriguna waa imaanaya sidaa dhuunta uga lisa meelo kale annagana markay laabteen iyo markay joogeenba rag baa ilaahay dhuuntooda dhigay wax wey dhaawac dhaawac mooyeene wax kale maba jirin ama ayaga miya haddee baktigooda waad arkaysaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada baay dhowaan deegaanka iidaale waxaa lagu qabtay xaflad si aad ah loo soo agaasimay laguna furayay faraca labaad ee wilaayada islaamiga ah ee baay ee mu-asasada al-furqaan oo da-yarta lagu baro qur-aanka kariimka iyo culumtiisa faraca koowaad ee mu-asasadan waxay wilaayada islaamiga ah ee baay horey uga hirgelisay magaalada buulafulay waxaana wax ku barta boqolaal arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira xarunta labaad ee mu-asasadan ayaa laga hirgeliyey deegaanka iidaale ee hoostaga degmada baydhabo ugu horeyn xafladda furitaanka mu-asasada al-furqaan waxaa ka hadlay sheekh maxamuud iidaale iyo sheekh fu-aad maxamed khalaf oo kelimaad bogaadin u badan halkaasi ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية ولا ليال عليكم الله هديان الله أن غير المسلمين oo nigaladaysidi islaamnimo iimaan iyo amni nigaladaysidi oo noogaali haddeen ahlujihaad noogaali allahaasa ka mahadiyaan mahadlaan kooba korna alleenka mahadiyaan waintaa cuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ila tansulihi marka oo kor nicmooshi nicmo kasta isniingali haddii lanka isaabiyo e runba kooba koro nicmo ilaahaynaisi isku badanta maankiwiinan badan islaamnimada iimaanka iyo amniga iyo jihaad isun waa fadhiyey intaasaan kiwiinan badan nicmooyin shay allahaasaa ka mahadeen suma ka bacdi walaalyaal allihii makaanka hanay ku rumiyey annoo muslimiin ana geedka ilaahay nii suurtgeliyey ini dugsiga inta laka furo mahad kooba korna ilaahay isku leh suma ka bacdi amiirka oo ninkibin jag ahaan ninkibiir aan amiirka abi cubeyd xafidahu llahu waracaah iyoo kan kala dhatiyo xakiga amiirkan dhinigay fidhiyo jacfar sheekh xamza wasuuna mayglena mahadsante ida mahadsante intii garbooshi ah runtii masiimo buuniyaan ama masiin buuniyaano hoona siin buun walma siin taraaso amal kale wala kaas walan tare kun goormigaan sigaysin amaano siin amaan wal siin taraamile alla agtiis lankii sharafka le suukase laakiin ficilka isan samayteen oo qabateen muslimiintan qabateen runtii iyadaisin ka mahaniyaan tan kale walaalayaal alla inaan ku obsanoo waajibni ah mayale dariiga oo jinaado la kasado taqwallah caza wajalow alla ku obsiin walkalam ah dhammaantan camalka ini hagaajino rijaalan wa nisaa'an camalka ini hagaajino istusni kunagana isinin aan isku ilaalino المسلم أخو المسلم ولا يظلم ولا يظلم لا يحقره ولا يظلمه عدل معاش اسبدلان مرك ولا ليال أني أنا عملك هجاجنه قولا وفعلا أنا هجاجنه لمباهن أن إلهي أبصنه من الله مركي ليس أرى الله إلهي أبصي ليس أرى جازي هرلا لندر أين غني الله هجد الله دررت الله فديد الله سرنت دمانتي أم لمباهن اتق الله حيث ما كنت لمباهن إن إلهي أبصنه الله أبصي لازم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aada ugu faraxsannahay furitaanka mu'asasatu alfurqaan oo litacliimi alqur'aan waltarbiya alislaamiya aad baan ugu faraxsannahay waxaanse dardaarmaya allah subxaana wa tacaala laba shay buu noo dardaarmay wuxuuna noo ballanqaaday laba arrimood allah subxaana wa tacaala wuxuuna amray alwasiyatu hiya alamru alle subxaana wa tacaala wuxuuna amray laba arrimood inaan la nimaano aayaddan alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanu ittaqu llah markuu allah ismuliimaan noogu naadiyey taqwa ayuu allana amray kow altaqwa hiya alkhawfu min aljaliil waalcamalu biاltanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi araxiil haddaan taqwada macnaheeda aan fahamno afartii cali bni abi aalib ku soo ururiyey wey taqwada markii la weydiiyey amiir almuminiin cali bni abi aalib waxaa ma hiya taqwa qaala alkhawfu min aljaliil allaha weyn alcadiim aljaliil duljalaali walikraam allah in laga baqo wey waalcamalu bitanziil kitaabka alla soo dejiyey in lagu camal falo waalqanaacatu bilqaliil asal waxaad ootaataan taqwada rugni bay u tahay alle ummadiisa waa kala fadli yeelay arsaqda u kala waasiciyey qaar waa loo ballaariyey qaar waa lagu cidhiiriyey qof walba wuxuu haysto owlaadda tiraa alle siiyey guryaha qaybbaa alle siiyey qaar maal badan buu siiyey qaar ri'aaso iyo mulkibuu u dhiibay alqanaacatu bilqaliil qofkii wax yar la siinu ku qanco walisticdaadu liyowmi araxiil inaan mar walba aakhiro xasuusnaanno oon u diyaargarowno taasaa cali bni abi aalib radi allaahu canhu uu ku soo ururiyey annaga waalidiinta ah mu'asasadan noola furay waxaa loo furay owlaadayada in wax lagu baro allena waa noo dardaarmay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara dadka mu'miniinta alle wuxuu amray naftooda iyo owlaaddoodaba ehelkooda inay naarka ilaaliyaan cali bni abi aalib baa la weydiiyey markaasuu radia allaahu canhu callimuuhum addiin diinta bara buu yidhi mar haddaad diinta bartaan naar waad ka ilaaliseen lianna innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa qofka hadduu cilmi barto alle macrifo u yeesho diinta barto waalidka waa ixtiraamayaa macalimka waa ixtiraamayaa ummad qiima leba baa noqonaynaa jiilkan meeshan loogu talagalay ee maalkan badan lagu bixiyey waxaa loogu talagalay dadkii diinka ilaahay u dagaalami lahaa wey waa dadkii diinka difaaci lahaa wey waa kuwa bedeli lahaa waalidiintooda wey marka waxaan u dardaarmaynaa waalidiintuna ilmaha inay soo diraan mucalimiintana ay ku dadaalaan waalidiintuna macalimiinta inay darajeeyaan jazaahum allahu khayran qaryadan tan ah oo hadda aan joogno waa qaryat ljihaadi washahaada wey waa meeshii ay shuhaadada badan ku shahiideen ciyaalkan yaryare hadda meesha wax lagu barayo waxaa laga yaabaa aabbayaalkood inayna markaa xataa aynan guursanin haddana maanta waxaa weeyaan maqarkan bay nasiib u heleen inaanu ku dadaalno jihaadkana aan sii wadno gaalana ogaada cadaawadooda way caddaatay islaamkana waxaad ogaataan wax alla waxay u jihaadi lahaayeen oo dhan ayay gaalo samaysay fariidatuljihaadna ha la nooleeyo kelmaddana alla kor bay noqon doontaa haadaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wajazaakum allahu khayra intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay maamulaha mu'asasada alfurqaan ee deegaanka iidaale isagoo soo gudbiyey mu'asasada iyo waxyaabaha diiradda u saaran in ubadka ay bari doonto awalan allah tabaaraka wa tacaala yan mahadnagaana oo ninki nicmay nicam lahan koobo kor maylana alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wanacuudu billaahi min xaali ahli nnaar intaas kadib ha ka dhowaada furitaanka muasasat lfurqaan ee muxaafadata baydhawa khaasatan maqarka ee iidaale ha ka dhowaada maylana marti sharafta noocyadii shalbedelan maylana ha dhowaada walaayada culamada nuqabada iyo shucarada shaacirkaa tireedkay fadhii kumaday waalidiinta iyo dhammaan dadka xaflada ha ku qiib galay maylana ha dhowaada gacmo furan ha ka dhowaada furitaanka muasasat lfurqaan litacfiid alqur'aan alkariim waaltarbiya alislaamiya geeka oo taariikhdat rajab kun afar boqol afarti iyo todoba maan fadhina furitaanka muasasat lfurqaan litacfiid alqur'aan alkariim waaltarbiya alislaamiya faraceeda shanaad ee muxaafadada baydhabo gaar ahaan maqarka iidaala muasasat lfurqaan meha martay maraaxiil shalbedelan mara may haytay fikir marxalat lfikir maha martay fikir kadib diyaargarow iyo cidhaadaha marti lahan diyaargaroway sidii lakataaba geliilahay maha martay marxalat lbinaa howlkan una ka jarni iyo guryaalkan quruxda badan unaha aragni in la dhisa maha kiigay marxalad tanfiid dee guri la dhisi walma sheenaa ini qorshagii liinkataragali la fuliy oo kumadata ardadii ini laha diiwaangeliy furitaanka xafladda geeka unan surugno kumadata iyo daraasada oo bilaawada doonta hobilaayar guutahaan muasasatulfurqaan hata geeka may roognay xafladda farac shanaad oo muasasatulfurqaan oo muxaafadatu baydhawa maqarsha iidaaley laka furahay taariikhdan aata rajab kun afar boqol afartii todoba muasasada hadaf shamay waaha kow khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama inay laka guulay sida khayriyadaasna waa ka sheegay xadiidka cuhmaan bn cafaan inuuna ka guulaysana lama watacaawanuu cala albiri waataqwa iniyo wanaagga iyo kheyrka iyo laka obsinta in iskaalmaysana saddex mu'asasada ini hasaarta jiil mutamasik ah xaamil bikitaab illaahi hasaarta ahdaaftiya intaasu mu'asasada may lataa muqarar muqarar shamay kumid alqiraa'a walkitaaba oo farbarkilinlijeeda waxyaabaha laka barada doona alqur'aan wa culuumuh qur-aanka iyo culuumtis alxadiidu wa culuumuhu waa laka barade alcaqiidat alislaamiya alfiqh iyo laka barade alsiira iyo aladkaar iyo may kala biyaase tawjiihaad tawjiihaad tarbawi tawjiihaadka ardadana way tawjiihiye macalimiintana way tawjiihiye waalidiinta naftiya way tawjiihiye iyo alqasas wasiira alqasas wasiyar iyo laka barada muasasada may lataa zayi ama libaas uniform lambas inkasa u angaara lata uniform may qaado doonanaa ardada madow uniformkii madow ay hortaba qaadaayen madaarista ka qaadayen ha qaado doonaan mu'asasada may ka koobanaado doonte mudiir iyo macalimiin iyo macalimaad bana iska jaraan iyo arday lankastana kaalinga ka eedinye ardaygana kii walla baraayu macalankana kii dadwalbaraayu mudiirkina wala dhankii iska haayu marka lankasta kaalintiis inuusa ha ku qiib qaado mudiirka iyo macalimiinta ardada iyo waalidiinta intaasa ka koobanyi lankasana qaybtis intii qaadada waalidiinta guud ahaan managada doonta muasasada muasasa ciyaalka lasku sheena lasku shaltaa managada doonta u hasiin jamci doona biliiba hal mar iyo la hasiin kulmi doona lasiin lahadale tawjiihaad lasiin jeedi doona watacaawanu cala albiri waataqwa xubno kala duwan ayaa xafladdaasi alfurqaan ee deegaanka iidaale ka hadlay waxaana markan idinku soo maqan codadka malaaq cabdirasaaq guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo suldaan aadan deerow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا مرككو يا أمهد نغان الله داد مسلمين ونوالي نوافج نعمدان خير كان فراها بدن أولين كوبا كورن وإي كمدة تحفلدن قيمة بدن جيك ونروق نمدرسدان نسيان رواحيتان hulkan quruxda badan iyo dhismadan intaan la-eg si aragtaan dadka muslimiinta ah qeybo kala duwan ini may laraay ka kooban wali hoolka kajaru iyo wali banaan fadhiidhatiyo may markhaati ku in arawahayaana xafladan qiimaga yeelata marka koowaad horta allihii subxaana wa tacaala nin suuri geliyey si nabadgelye ah istiqraar iyo amni leh caafimaad leh oon ogabno nin suuri geliy xafladon qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala in badan iyo mahadsinyo bacdallaahi may mahadlahaa mujaahidiinta iyo mahadnagaan si guuda gaar ahaan walaalihii muasasadan masdarsan alfurqaan hadda sin unu goobjoog manaa asin araba haytaan xafladii unu roogno qabanqaabiyan qorsheeyan iyo maskaxdii la haytay awalba ha fekerti dhammaan intii kujaysati gacan kujaysati iyo maskax ama hanagaan ilaahay subxaana wa tacaala ha badayo ha barakeeyeelanayo oo kale walaalayaal nicmadan tanelan kasta oo muslima roogo oo ilaahay ignasiibo iyo lankii kale oo ogaadoba in ilaahay usan ka mahadnago yaalin baahanyi ilaahay subxaana wa tacala si usu ninka ziyaadiyo tanna isu ilaahay subxana wa tacala ninka sugo ninku qaadana ninku kunagsan walla heli jaray la haysada jari mahayn ogsantiin dadka ilaahay subxaana wa tacala is ognasiibi dugsugunkan a awlaadyo ini iyo walkabaradaan ilaahay hingmahad nagan marka koowaad uma muslimiinta hindocayana waana hingmahad nagan macalimiintii intu walka dhekaasu ilaahay ha barakaya mayl raa-isu hal ixtiraamoy sidii dugsi may ahaan walkabarada jari walgorodaa dugsigi dugsi qur-aanu sidii xaada jari qaab iyo walgorodaa ixtiraamkii oo dugso lahaay oo macalin waldadbaraaw lahaay yaaninin kubahni waalidiintaadii un ana ilaahay subxaana wa tacaala ha barakaya lana saas oo kale may mahadlaha walaaya islaamiga ebaay oo golol dhigtay marwalaatooba madarasadan adata waa ku horreyti noocogshe oo kale ah bulshada muslimiinta ah inay walkabaradaan mayla ra-isulinku taragali qur-aanka kariimka ayna ka xifdiyaan tarbiyada islaamiga ka baradaan aadaabtooka toosto akhlaaqdoo laka hagaajiye linku taragali jiilka yaryar ilaahay subxaana wa tacaala ha barakaylana walaayada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إلهي وما هدسن إلهي منصوب بس شرفتي إيا وناقي حفلتي مالنتي انت لو قبتي شو مؤسسة الفرقان ايد يا ايدو ان شاء الله ساندواشنا wanaag badanoo kaari heshina muslimiinta dhammaan in ciyaalka si wal bardaano meel irkari in diinta ilaahay la bardo la hormaraso wanaag badanna la qaadado hadda tii islaamka insurunihi waaye ciddii katalasti ama fikri kuloodi ama hanta ka kayti ilaahay barakaashaliin marka hore nana soo mahadnagna rabbi unna abuuri ka bacda xarakatu shabaab mujaahidiin soo mahadnagna maana macnaha walbadanka gobad heshtaa in muslimiinta dhammaan difaac heshta gaalada laga difaac hesha ka bacdana dadkii walla bar hesha labood iyo balaanba walla bar hesha waa arag heshna gaalana la xisaabtan hesha alxamdulilah ilaahay ka mahadsan dowlad kasta oo caalamka ka dhisanta dowlad geel xatayna uu ka qiimo badan weli masana marna alxamdulilah sababtoo ah dowlad diigna ka bar heshta irdaaka iyo sharaftaana difaac heshta meel walba mase laga helo meel laga yaaba ahaanka saakaymasagatiba yaaq baraaway yaaq baraaway ilaa inta hal qof oo macnaha wada surunyo ama dhibaato sugadeeda ma aragna lan kasta mayaan dareeraa dantaas iyo wanaaggaas oon dareera lan walba adduunkaasoo qabsataysha maana laga helayaa shareecada islaamka oo la dabaqayo laga helay moogii awal horeba garad karteen degmo degmo soo odkartay male gobol gobolka soo odkaray male qabiil qabiil soo odkaray male alxamdulilah geena meel rigoognaa qabiil kasta meeshuu sufidin isu mara ilaa iyo intii walaayooyinka deganyahan oo dhan ama walaayooyinka xukun heshaan lan walba meeshiisu fido mar hesha lan walba meeshiisu danteesa qabsad hesha alxamdulilah ilaahay ka mahadsan meena haakana ilaahay nuun suurto kaayaa in mu'asasooyinna noon furo balaantii walla bara raggii walla bara la jihaatama gaaladii laska reeba alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka ilaahay me isaga rajaashna walbadan in dowladdii nuun ayida dowladda islaamiga nuun dhalasa marti sharaftii lagu casumay xafladda furitaanka faraca mu'asasada alfurqaan ee deegaanka iidaale waxaa ka mid ahaa abwaane cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobwayga mahadnaq qodobna wayga baraarujin qodobna wayga dardaaran qodobwayga mahadnaqoo ilaahayna weyne waaxidkaa waa mahadleh afgobaadsi inagama aha ee uurkaynu ka leena ilaahay baa mahadleh diin iyo duunyaba isagaa isu keen saaray armeelay sida ahayn taas waa mahadnaqa koowaad mahadnaqaa waxaan ku sii larayaa cid kasta oo xafladeenna khayrka badan ee qur-aanka lagu weyneynaya lagu baranaya ka shaqaysay soo agaasintay meel marisay ilaahay abaalkooda ha weyneeyey iyagana taas waa iga mahadnaq talabaadeen u dhaafayaana waxa weeye waa iga baraarujin waxaynu isku baraarujinaynaa nimcada aad haysato marka aad u fiirsatay inaan lagula qabin waxa aad ogaanaysaa waxa aad haysato tusaale iminka caafimaadka yaa garanaya ninka bukaa garanaya indhaha yaa garanaya indhoolahaa garanaya laakiin adiga maanta waxaa laga yaabaa inaanad mahadnaq badan la iman dee waayo fuulkaa kuu shidan fuul laydka ayaa kuu shidan ninkay ka maqan yihin baa laakiin garanaya maxaan uga jeedaa qur-aanka kariimkaee maanta aqalka intaa leeg loo dhisay aqalka loo dhisay maanta haddii hoolkan aynu ku jirna boqol halaad lagu xareeyo wuu qaadaya boqol halaad oo geela siday ahaan jirta cooshad baa lagu bartaa soo ma aan xurmo iyo ixtiraam laguugu hayn bal adigoo nasiibkaa helay oo taxta alwilaayaat alislaamiya intaas oo mujaahidiini hareeraha kaa taagan yihiin oo sidaa u karaamaysan oo qur-aankii haddaad baran weyda bal ka waran ood garan weyda nimcadaa soo mushkilad ma qodobka u dambeeyaan ku dardaarmayaa waxaa weeye sharaftaa maxaynu ku helay jihaadkaa lagu helay warlab iyo dhadigba jihaadka sidaa dhegteennu ha u taagnaato eebada qaad adduunka geli afka ka hadal uurka ka ducee waxba ha la hadhin baa kuudhi baxdawiya baroor farasoo badalilo gaatay booladuu ciyun kaga dhaca barad ka fulaaye buxuur gabay holladay waa inuu bohoradeeyaye muslinkaa birtiyadda labaa laga bariyaaye baallacad markaad ula tegteed cadow u baanayso bahda iyo goljilicdaa sidii bahaleegtaaye babta jeenigiyo leexad iyo buddada israacay barjaystaana qaafa qabtiyo gololadan baanay baxnanka gunaad liidaysaa loo birjabiyaaye mahmaadu hadalkay bishaa waanad bogataaye laba been isugu dhaarato baadil ku heshiisay xaqu maalintuu soo baxay kala boqolaane mar hadday baqeen gaaladii baarqabkuna saaray murtadiintii waa baylah iyo hilib bannaanyaale galkiisii kitaab laga baxsho baradii loo diiday inuu baaliyo biyo dhasiyo howla la badaye anigoo bidoodka waxshee kala bahaylaynin xoolaha ninkii baafiya wuu ku soo bixiye baadida dadka ayaab leh oo taa ka howl badane lafta bolow tidhaateedii baa la ysku begaye buufla miceliya la yidhi bawdka ka fogeeye orgigii riyaa baadida bahalahaw noogay markay dhowrtu soo badatay buu baqay habeenkii banaantuu garow sheegtay iyo hadalkii beenowye nin makhluuq waxbidaytiisu waa bayla habidkii inaad boqorka weynkaashataad buur ku noqotaaye runtana caskuuma baahnay iyo biiggu weligoode iyadoon bidhaacaydig iyo buqul milalaynin badha waxay ismoodaa inay geelu badisaaye reg diintoodii baystaynay iyo bowlad laga siistay hadal uma bannaan iyo afay ragugu baanaane saddexdii kulumay boorta waad bixisadoodii buushaa ma geelgeeltan iyo bidhiqa tahae gaaliya basaaskeeda waan wada biraynaaye nin buruud le duulkiisa waa lagaga baydhaye boqolaal awowo goba baalka noo sidaye birmadkii iyo jihaadkii iyo dilkaynoogu badisaaye booxaaligaa lagu lumiyo faanka beenta ahe baroor buu ismoodaa fardaabaqa la daqaaye sidii bani qurayda rag badan looga baqayaaye waxba ararta badin maaya iyo baanisaha guudee baddu waxay istaagtaa markay xiinka bogataye qayood buu bilaabaa cirkii hega bururaye faras wuu ka boodaa ninkii baaciye rogaye warka buruntidiisii haddaan soo bandhigayaaye neefkii bushili geela waa laga badbaajaye bilaa waa la mariyaa hadduu bima sii yahay ninka cadowgu kugu beeray baa kaa kasii baane baarlamaan basaas iyo askari boolis iyo khaayiin waa inaan dhammaan beegsannoon wada biraynaa inagoon bar naxariisa iyo biid yarna u haynin inagoo bartaa laabta iyo baadilka u turay waa inaan ablay ula baxno lagu bilaabaaye boqol boqol markii loo qabtee gowrac lagu boobo waa inay baroor iyo hayaa ay wada bilaabaane naftu waa balaaye markay badata khiikhdoodu waa inaan caraad bogashaliya baga la yeedhnaaye
ugu dambayn waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay isagoo kelimad u badnayd dardaaran halkaasi ka jeediyey kuna dhawaaqay furitaanka mu'asasada alfurqaan ee deegaanka iidaale الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد قال رب العزة تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه markan ka horreytama in waxaan dagaanay allah subxaanahu wa tacaala na abuurayna ahay sayiid almuslimiin ana dhiwaan bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ma in mahadnagay lankasta mudug in lamahanago in ka horreeya mujaahidiinta iyo madaxdiyo sagaar aminka mahadnagay munaasabadan dadka ku qeyb galay qaybahooda shan bedelan dhammaantiyo maamulka iyo raga mu-asasada mas-uuliyiintii ah macallimiinta ee balka dari waalidiinta culimmada iyo raga mas-uuliyiinta ah horrooga abwaanka martiidanayna dhammaantiyo maylana jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka siinsaara mushaarakadan qiimaha badan oo xaflada kugu qeyb gaadada haytan baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran intaasi kadib walaalayaal lankaasi meelanaha surumi dardaaro qiimo badan oo dhaxalgal eh iyo dardaarami mayka daray inay dardaarogaasay la waalayo la qaadan ani la badiyo macnihi ma faa'iidayaase laakiin meel muhiim ah ani laka camal faro laka dhagama ilaahay qalbagana geliya xibnagana kuu ka dhagamayo oo fudud ilaahay ninkawaal subxaanahu wa tacaala suguud marka dardaarihii shal bedelanaayey iyo guubaabadii lahninjeedii iyo dardaarame aniguna qaadano ka camal falno waana ka dhagano maydaanka jeedna insha allahu tacaala sagaar eh maadaama xarun walbarasho geedka la furahaaya walbarashada inta la furahaaya iyo dadka furahaaya iyo walbarasho meelo kale ku jarta iyo dadka wado galanta ka haayo furahaaya يفهذا والير أني أنا تسالة بدامي يرك سمايا سأنا أنحفظينا أو أن إلى سنة أنحفظي سنة تولجيك قال أنت كهاي ونوم اللير أني بحانا إن شاء الله تعالى قبلك ونهترون أما قبل هذا ذلك لك قافور يقال ميلكم هذا والكتة المعمنة تعليمتي والبرشة كسعتة بيوكسيتينا هرتسو جودني جهادي ودقال صعد دقال كان دي فرق بدنيا ضد بدل كان حبدا فهمايا oo la sduugaya mase meelaha la dagaalamaayo xabade iyo walbadan dadka fahmaya laakiin dagaal beleeran oo jawaanib fara badan taabadow iyo muslimiinta ka socda bariga afrika ka nool gaar ahaan beledka soomaaliya dagaaladaasi qeybo gaalada eedan xoog yahayto eedan tarkiis yahayto oo culeyskan saarahayta dhaqaalahan ka badan kabiyahayto waan eed artay inka ka muhiimsan mayba kumid ahaa dagaal ka saabsan dhinaca dhinaca fikriga ama walbarashada ama maskaxda qofka wali aamino faday barada faday ka dhaqmo faday haddii adduunya atay haddii wal mustaqbal kale ay aakhirana ku fadow haado fadiiba meelo eed gaalada in tarkiis yahayto in xoog yahayta iyo kumadataa markasaas hanase guudba gaalada anilata hay-ad qaabilsan walbarashada adduunka waleero walbarashada adduunka mu'asasada dhankasa unesco waa mu'asase la sameeyey adduunkasay dhan ani manhajka iyo tacliimta iyo aragtada gaalada gaar ahaan galbeedka dhibtis galbeedka ini geysido kabaahida mu'asase lanka talagalayo oo qofkii usoo masaajidka kajaraka muslimka ahay maalan usoo masaajidka kajaraya xeer may la faday ini la geysiiyo ani gaalka kaniisada ka jara iyo isku mowqifii isku aragta kanagadan kunagadan wala laka maamulo dadko ama laka dhaqamow ama may lahay ummata laka shal badbaadayo laka xukumo isku mowqif kunagadan walbadanna suuri geliyay si aysan daraamo kortan may hasaartay dad almaaniyiin la arrow dad dimuqraatiyiin la arrow oo in iska shabadaayaan laadiiniyiin ama murtadiin in iska bii shabadaayaan yaa hasaartay daskaasoo sinidka jara qayb maamul nagadeeno dowladi iyo maamulle iyo hogaan qobade qayb maxaakiim oo fadhaadeen qayb sharci dejiyaal laka sheegi qayb mucalimiin nagadeeno jaamacadii iyo walbarasho galanta ka hayaano wila manhajiyadii dadka kasiid kisii maylaha yuusa baahiyaayaano ta'siilinta iyo nayto qalbi dejiintii ka mashquulsan intaasii dhanbaa hasaartay sagaara markaa gobolada walaayaadka gaalada inta gaalanta ka hayta oo magaalooyinka qaybo kumada galanta ka hayta mayse toosan ku dhaqan galeen manhajka iyo muqararka unesco oo risaaladuusu xambaarsanya xaqiiqada aata ani mujtamacaga dhammaantiis la gaalaysay abuurkun ilaahay la gaalaysiiyo oo ilaahay la inkira subxaanahu watacaala ikhwaani filaahi anilaka garab surama bulshada walaayaadka ka hoos nool waana mayl ahaay ankahan dhata inhiridan sidii mayl ahaay uusan ka garab surama fadin walbarashadan qiimaha badanoo walaayaadka laka fadyahaa jazaakum allahu khayran mu'asasada geerkanta furuusha an roog walaalka mudiirka ku warbiyaaya faracgii lamaad walaayada tanu ku furuwo waa faracgii shanaad oo calaa mustawil walaayaad laku furo xarun kasta maynu ku yaabeh baylarhayuso ani dhowr boqol oo arday ee galanto ka hayto ku faa'iidaysadahaya macallimiin fara badanna galanto ka haayeen oo dadkaasi walbarahayaan maamulayaalna daba teegayey kormeeryaal joogto ah ama dad oo mayl ahayuso dabagal ah oo joogto ah kalena ka howlinayno ka mashquulshiyino ka shaqeeyahayaan isla markaasina fikirka wili aan dhamaanee shambaho la furay inta ay ka gabagabaado un hayna wili sii socoto taasi may dareemase iyo ujihaadka xaaladda una geeka ka jarna dareemaan weliba faraacagan geeka maalinta hata la furahayo una teegana may dareemasaana waa maalin oo kuleel jara jiilaal jara dadka bershibal abaarba saadaaliyahayaan ilaahay noo badbaaday subxaana wa tacaala iyo hatana mujaahidiinta ma iska dayeena ani ansurugna mu'asasadii taabagelintii oo walaayaadkao dhan ani la geysiy meel mu'asase lamaad anbaahan he ani may buaha la geysiyo laka dara may dareemasaana markan basharkii iyo bani aadamka si usuhun guruga iyo biyo inka baahaya sukudoroma ma inka baahaya ruuxdiisina la noolay ini ruuxdiis la noolayo diintiis macnaha la fahansiiyo la baro kordhan gaal ini jiilka yaryar iyo awlaado yaryar xilligii maskantiyo walba wada faday daakiradii oo nadiifkaate walduuba fadeen waqtijalun ku dayacni jiilal kuleela kooyni deblaninka dhag abaara kooytini deblaninka dhagna fursad kasta markii iyo marxaladii teeganta lagu faa'iidaysado jaaniskaasi la lumeen dareema kortan juhdiga noockaase iyo waagacaguuna hata ka jarna xabadii dagaalka iyo hoolo socda ani may buu ahaa mu'asasaad mu'asaday wila may la ahay usoo lisii wado meelo cusub lisii geysiyey may ka dhagantaa hami weyn inay dadkii xambaarsiiyey may fadaana inay qadiyadaasuna ka buraaran ka bulsho ahaan gaar ahaan dadka ka nool oo nasiibka waal abi deegaanka uun hata roogna oo iidaala جزاكم الله خيرا مركا تحسين إذا إن فرحة جلياسة لهجات شل بدرين إيه ومر شل بدرين إيه إنس شل تجمع إلى حفلة دنجيك إذا لكم يا عيدا إذا إذا إن فرحة جلياسة جزاكم الله خيرا ضمان مشاركة ما يبر لها إلهي أبالكي هبضيو إخلاص إذا عنه هاتو إن شاء الله تعالى والبرشري إيه وقرب سلموشي بارك الله فيكم مؤسسة الفرقان فرع إلالة من فرنت وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawaa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى مع الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى